faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhure raadiyo cadaado qodobada aad maqli doontaan haddii allah awoodala laga helo waxaa ugu dooroon madaxweyne farmaajo oo sheegay in dowlada shisheeye ay lacaga ku bixiyaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan soomaaliya kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo looga hadlayo xaaladda ammaanka dalka oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka amisom oo madaafiic ku garaacday qaybo ka mid a magaalada golweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo maamulka golweyn oo si kulul uga hadlay dowladda maraykanka oo markii ugu horreysay qiratay in duqaymaha ay ka fuliso soomaaliya ay khasaare ka soo gaaraan dad shiciba f b i-da maraykanka oo gacanta ku soo dhigay nin dil ugu hanjabay ilhaan cumar oo koongareeska ku matasha gobolka minnesora golaha wasiirada soomaaliya oo kulan aan caadi ahayn ka yeeshay xaaladda ammaanka dalka biyola-aan iyo caafimaad darro ka taagan deegaano hoostaga degmada buur saalix ee gobolka mudug qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku dhagaysan doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa sabdi taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha afraad ee abriil labada kun sagaaliyo tobanka qodobadaas aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dowlado iyo shakhsiyaad shisheeye ay lacaga ku bixiyaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan soomaaliya kadib howlgalladii ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa bogaadiyey howlgallada ciidamada madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha waxa uu sheegay in ciidamada howlgallo ay ka fuliyeen goobo lagu diyaarinayay waxyaabaha qarxo oo la doonayay in lagu weeraro qaybo ka mid a gobolka banaadir waa sida uu hadalka u dhigay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya waxa uu carabka ku dhuftay inay jiraan dowlado shisheeye oo taageera al-shabaab dhaqaalana ku bixiya qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan soomaaliya shacabka soomaaliyeed ayuu ka codsaday in dowladda ay la soo wadaagaan qofka ay arkaan isaga oo dhaqaalo siinaya al-shabaab baryahan dambe saad maqlaysaan ciidamadeennu waa howlgaleen dhowr bare yay ka qabteen cadowga ee maxaan ku rahda argixisada ah khawaariijta ah oo ay ka soo gudubsadaan waxyaabaha qarxa inay magaalada muqdisho keenaan ay ku laayaan dad aad u fara badan hanti badanna ay ku burburiyaan macnaheedu waxay tahay annagoo dhan iyo shacabka soomaaliyeed waxay noo arkaan cadow waa ognahay in dibadaha dad soomaali aan jeclayn oo shisheeya ina wax siiyaan laakiin in lais weydiiyo qofka shacabka inuu inuu maxaan ku rahda macluumaad ka keeno cidda kale oo aan anagu garanayn oo shacabkeena ka midka ah oo dhaqaalaha ku bixisa wax yarkaan isku hayno waxba ma aha cadowgaasi dowlad uma socdo maxaa yeele dowladihii ugu horreeyey saas uula dagaalayay haddii aan fursad siinana dowladaha naga dambeeyana wuu la dagaalay wuxuu la dagaalsan yahay xasila- xa- xasilooni iyo nabad dalkan ka dhalata wuxuu la dagaalsan yahay maxaan ku rahdaa dowlad yuu la dagaalsan yahay wuxuu la dagaalsan yahay in soomaaliya ay qaran tahay maxay xamar u qarxinayaan xamar maxay u qarxinayaan xamar waxay u qarxinayaan in la yidhaahdo meeshaasi dowlad kama jirto marka inaan u wada midoowno kulligeen marka hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay mas-uul iyo hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay ururada bulshada in dadkaasi aan la wada dagaalno oo aan loo deynin dagaalkooda ciidamada qalabka sida oo aan ognahay duruufaha adag ay haystaan haddii shacabku uu gacan siiyo ciidamada qalabka sida inaan si yar aan uga guulaysan uga guulaysan karno intan ay naga laayeen nooga laayeenna dagaal noogama layn lahayn waa xaqiiqa inta shacabay laayeen iyo inta eh, maxaan ku rahdaa siyaasiyiinay laayeen xildhibaanay laayeen inta ay laayeen maxaan ku rahdaa caruur iyo ciroolaba dagaal noogama layn lahayn xaqiiqo weyn maxaa yeelay hadda eh, howlgalladii howlgalladii la sameeyey hal qof noogama dhiman waana laga eriyey aagaggii ay fadhiyeenna waa laga qabsaday madaxweynaha waxa uu sheegay in sugidda ammaanka ay tahay mid u wada taalla shacbiga soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya loona baahan yahay in si isku mid ah loogu dadaalo sidii dalka uu ammaan noqon lahaa Een, howlaha amnigu waa wadareed waa wa- waxaa jiri kara dad inay nagu inay naga fakr duwan yihiin laakiin waa naba- nabadgelyadu qof gaara ma laha qof gaarana nabadgelyadu uma adeegto waxa weeye waa inaan u mahad celinno waa inaan u hambal yeelno ciidamadeena qalabka sida dadaaladii dadaaladii ay ku jiraan shacabka soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa inay garab siiyaan qof walba oo soomaali ah inuu garab siiyo maxaa yeelay cadowgan cadowna wada haysta weeye oo dhib nagu haya haddaynan si wada jir ahna aynan uga wada hortegin waxa weeye dagaalku waa iska sii socon dagaalka sii socdana waxaa ka dhalanaya dadku inay sii qalbi jabaan maalin maalin ka dambaysa adduunka uu nooga sii fogaado adduunka aan maxaan ku rahdaa aan aan ka harno iyo colaado kaloo iska yimaada oo ku hoos jira taas
hadalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan ay howlgallo ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo looga hadlayo xaalada ammaanka dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka cabdifataax cismaan beyska oo ka mid ah wariyaasha raadiyo cadaade ee magaalada muqdisho ayaa la socday xaaladihii ugu dambeeyey ee furitaanka kala fadhiga xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee looga doodayo xaalada ammaanka dalka aad baad umahadsan tahay eh, shaatici shariif maxamuud Een, waxaa goor dhow ka furmay magaalada muqdisho eh, kulanka u dhexeeya xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaaliga ee soomaaliya waa kalfadhiga shanaad kulankiisii labaad maalintii arbacada ee toddobaadkii aan kasoo gudubnay ayay xildhibaanada kulankoodii eh, inta uu socday sidoo kale waxay damceen inay kaga hadleen arrimaha amniga balse guddoonka baarlamaanka ayaa xilligaasi u sheegay in arrimaha amniga maalinta sabtida oo maanta ah lixda abriil laga hadli doono waxayna u yeerteen xilligaasi madaxda amniga gobolka banaadir kuwaasi oo maanta hortaagan kulanka xildhibaanada golaha shacabka waxaa ka mid ah xubnaha hortagay wasiirka amniga master islow maxamed abuukar islow ducaale wasiirka ee gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ee mudane amar dambe sidoo kale waxaa ka mid ah xubnaha hortaagan iminka baarlamaanka taliyaasha ciidamada sida taliyaha booliiska taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo taliyahan eh, taliya ku-xigeenkii nabad sugidda oo isaga la filayay in kulanka uu taga balse safar dibadda ah uu maanta u baxay xubnaha kale ee kulanka jooga waxaa qayb ka ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ee yarisow xubnahaasi oo dhan marka waxaa su-aalo laga weydiinayaa ee amni darada baahsan ee ka jirta magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey weliba ammaanka magaalada muqdisho uu noqday mid xarga- xargagoos ah kadib markii qaraxyo isxigxiga iyo weerar ay ka dhaceen magaalada muqdisho waxa ugu dambeysay ee, maalintii khamiista ee toddobaadkii aan kasoo gudubnay oo iyadoo wadooyinka ay xiran yihiin booliiskii amni sugidda ku howlna xaruntiisii loogu tagay oo qarax halkaasi loogu geeyey waxaa kaloo ka dambeeyey qarax kaloo xalay ka dhacay muqdisho oo balse dadka ay ka badbaadeen marka ammaanka magaalada muqdisho ayaa jahwareerka ka jira xildhibaanadu way wax ka weydiinayaan xubnahan amniga gobolka banaadir qablisan kulankoodu waa uu socdaa su-aal weydiinta wasiirada ayaa imanka socda iyo duqa gobolka banaadir halka taliyaasha ee kalena oo sidoo kale kulanka eh, ay ku sugan kaga yihiin sida eh, taliyaha booliiska oo isna su-aalo la weydiinaya aad buu u mahadsan yahay beyska amisom ayaa madaafiic ku garaacday qaybo ka mid a magaalada galweyne ee gobolka shabeellada hoose dhanka kale maamulka galweyn ayaa si kulul uga hadlay madaafiicda ay kusoo tuureen amisom gudaha galweyn wararka naga soo gaaraya magaalada galweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada amisom ay madaafiic ku garaaceen gudaha magaaladaasi khasaare ayaa kasoo gaaray dada shacab ah oo ku sugnaa gudaha galweyn oo madaafiicda ay haleeleen sida uu raadiw cadaado u xaqiijiyey gudoomiyaha galweyn maxamed sheekh cismaan maadey oo ah gudoomiyaha galweyn oo waraysi gaar ah siiyey raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in madaafiicda ay soo tuureen ciidamada amisom ay haleeleen guryo ay ku noolaayeen dad shiciba ayna dhaawacyo ka soo gaareen shan ruux sidoo kalena ay burbureen goobihii madaafiicda ay ku dhaceen waxa uu xusayey in ciidamada ay shaki uu galay kadibna ay madaafiicda sidaasi ku soo gameen isagoona carabka ku adkeeyey in ay wada hadallo wadaan islamarkaasina ay doonayaan inay kala xaajoodaan ciidamada amisom khasaarahana ay ka geysteen galweyn waxa uuna carabka ku adkeeyey in haddii taasi ay dhici weyso ay iska difaaci doonaan dhibaatada amisom ay ku hayso shacbiga galweyn haa xalaymaan habeen hore ayaa madaafiic magaalada dhexdeeda ay ku soo tuureen marka waxay ku dhaawacantay eh, shan ruux
ma gudaha galweyn ayay kusoo tuureen madaafiicda gudaha waay gudaha magaalka dhexdiisa waay ensan kuwa bulweyn degin maxaa khasaare oo ka dhashay waxaa khasaare oo ka dhashay yani guri oo lix wal ah ama afar wal ah khasaarada iyo shan ruux oo dhaawaca haye ma la hadasheen marka ciidamada soo tuuray ee madaafiicdan
weli mala hadlin hadda yani ballan aan leenahay inayna qaabilaan kadib waaye haddayna qaabili waayaan markaas inaan idaacadaha u soo sheegno taasaan go'aansan odayaasha mahal maamulka mahal taliska ciidanka maxay idiin sheegeen iyaku madaafiicdaas inay soo rideen baa mise way inkireen madaaficda waxay u soo rideen hoogaa sisbukkay qabeen marka ha sisbukka ha qabaano waa meelaha ay ku tuur jireen waa meel oo xoog ah duurur ah waxaa la yidhi meel duurur ah oo meelahaas ka mid ah ayay maraayeen aa la yidhi sisbukka saas ay qabeen marka ha tuuraane waa inay cabir lahaadaan ma dheheen aniga nimankaas hala tuuriyaynan ma dheheen laakiin cabir la-aan waa magaalka dhexdiis waay magaalka waa la ogyahay
maxaa marka tallaabaha qaadi doontaan haddaad tihiin maamulka galweyn waxaan tallaabo qaadaynaa haddii ay wax ka qabi waayaan madaxdii naga sarayta inaan usoo gudbino oo tallaabo laga qaado markaas gudoomiyaha gobolkana waa la socodsiinay gudoomiyaha ku-higeenka gobolka cabdulfataax ma ahan markii ugu horeysay ee ciidamada midowda afrika ee nabadilaalinta u joogay soomaaliya amisom ay dhibaatooyin ugu geystaan gobolka shabeellada hoose dad shicba marar badan ayayna soo laalaabatay in ciidamada amisom ay dhibaateeyaan shacbiga ku nool qaybo ka mid a soomaaliya oo uu ka mid yahay gobolka shabeellada hoose dowladda maraykanka ayaa markii ugu horeysay qiratay in duqeymaha ay ka fuliso qaybo ka mid a soomaaliya ay khasaare ka soo gaaraan dad shicba dowladda maraykanka ayaa markii ugu horeysay xaqiijisay in duqeymaha ay ka geysato soomaaliya ay ku dhinteen dad rayida taliska maraykanka ee afrika ayaa shalay soo bandhigay dhimashada haweeney iyo cunugo yara oo ku geeriyooday duqeymo ka dhacay ceelbuur bishii abril ee sanadii tagtay ee labada kun sideed iyo tobanka kris oo ka tirsan ciidamada cirka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi oo sanada ka hore dhacay ay toddobaadkan oon ogaadeen in haweeney iyo cunug yar ay ku dhinteen duqeymaha sidoo kalena lagu dilay afar ruux oo ka tirsan al-shabaab kris waxa uu sheegay in xukilista ciidamada maraykanka ee dhulka ay aad u yar tahay taasina ay tahay sababta ciidamada maraykanka ee afrika aysan si dhaqasa ah ugu heli karin khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaaray duqeymaha ka dhaca amaba ay ka fuliyaan qaybo ka mid a soomaaliya toddobaadkii hore amnesty international ayaa dowladda maraykanka waxay ku eedaysay in duqeymaha ay ka geystaan soomaaliya ay ku dhintaan dad rayid ah inkastoo aysan soo bandhigin dowladda maraykanka ayaa isla maalintaas badiiday warbixinta amnesty international waxa ayna ku sheegtay mid aan haysan ilo sax ah oo salya raad aan lahayn maraykanka ayaa sheegay inuu sii wadi doono baaritaanada la xiriira khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara weerarada ka dhanka al-shabaab ee ay ka geystaan qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya isla wararka maraykanka intaaynu ka bixin f b i-da dalka maraykanka ayaa gacanta kusoo dhigtay nin dil ugu hanjabay ilhaan cumar oo ah gabar soomaali ah kana tirsan koongareeska dalka maraykanka oo ku matasha gobolka minnesora ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha aqalka hoose ee koongareeska dalka maraykanka kuna matasha gobolka minnesora ayaa waxay la kulmaysaa tan iyo kubiiristeedii golaha iyo hadaladii kulkululaa ay ka sheegtay madaxweynaha maraykanka donald trump handadaada kaga imaanaya qaybo ka mid a dadka aadka u taageera madaxweynaha maraykanka f b a-da dalka maraykanka ayaa waxay hadda gacanta ku dhigeen nin sheegay in uu dilayay xildhibaana dilhaan cumar oo ka mid ah golaha aqalka hoose ee dalka maraykanka ninka la xiray ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay bedrig kaasi oo sheegay in uu dilayo ilhaan cumar bedrig ayaa lagu eedeeyey inuu wacay xafiiska ilhaan cumar ee washington markii wicitaankiisa laga jawaabayna uu dil ku hanjabay halkaasi oo hay-adda dembi baarista ee f b i-da ay ka tix raaceen waxa uu ilhaan markii uu la hadlayay xafiiskeeda uu ku sifeeyey in ay tahay argagixiso waxa uuna ugu daray in uu toogan doono markii ay qabteen booliiska waxa uu sheegay in uu yahay wadani jecel madaxweynaha maraykanka donald trump kana soo horjeeda islaamka xagjiirkaa si kastaba ciidamada f b i-da ee dalka maraykanka ayaa gacanta ku haya shaqsigani handadaada iyo hanjabaada u jeediyey ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha aqalka hoose ee koongareeska dalka maraykanka golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulan aan caadi ahayn waxa ay ka yeesheen xaaladda ammaanka dalka mahad nuure ayaa dhammaystiraya golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay muqdisho ku yeesheen kulan aan caadi ahayn oo looga hadlaya xaaladda amni ee dalka shirkan oo shirgudoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa warbixin looga dhageystay guddiga amniga ee dhowaanay ra-isul wasaare xasan cali kheyre u magacaabay in ay kasoo tala bixiyaan qorshaha sugidda amniga ee caasimadda kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyey heshiiska caymiska ee ay wadagaleen dowladaha soomaaliya iyo hay-adaha dhammaanadda darafyada badan waxaa qabsoomay shir aan caadi ahayn ee golaha wasiirada waxaa shirka shir gudoominaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaaliga soomaaliyeed shirkan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee loogu hadlay waxaa ka mid ah sida aad ka warqabtaan kulankii u dambeeyey isbuucii hore dhacay shirkii aan caadiga ahayn ee u dambeeyey ee dhacay kaasoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu ku magacaabay guddi amni ee golo wasiira oo ka kooban ilaa iyo kooiyo toban xubnood guddigaasi oo loogu talagalay inay kasoo tala bixiyaan xaaladda amniga dalka meesha ay marayso saacad saacad maalin maalin ayna golahana u horkeenaan shirkaasi maanta guddiga ayaa warbixin loogu dhageystay oo talooyinkoodii iyo sida iyo xaaladda halka ay marayso ay golaha usoo gudbiyeen xaqiiqatan mudnaanta amniga ay u leedahay xukuumadda federaaliga soomaaliyeed aad dareemi kartaan sida ay kaga go-an tahay maalin aan maalin shaqo aanan ahayn in laga tashado xaaladda amni dalka ay marayso qodobadii dandaha ka mid ahaa heshiiskii caalamiga ahaa ee miiga heshiiska caymiska ay wadagaleen soomaaliya iyo hay-adda bangiga adduunka miiga waa hay-ad ka tirsan world bankiga taasoo ay shaqadeedu tahay in ay caymis ama dammaanad qaado wadamada soo koraya ee maalgashiyada lagu samaynayo sida aad ka warqabtaan dalkeenuna oo u baahan yahay maanta maalgashi hay-adaha ama ganacsiga gaarka loo leeyahay inay u samayso caymis ayaa maanta golahu wasiiradu uu ansixiyey oo cod aqlabiyada uu ku ansixiyey ka mid noqoshaha hay-addaasi
biyola-aan iyo caafimaad darro ayaa ka taagan deegaano hoostaga degmada buur saalex ee gobolka mudug iyadoo dadka halkaasi ku nool ay baaqyo u dirayaan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland deegaanka xananley oo hoostaga degmada buur saalax oo ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa laga soo warinayaa in ay ka taagan yihiin biyola-aan iyo caafimaad darro aada u liidata shacabka ku nool deegaankaasi ayaan helin biyo ku filan waxbarasho iyo caafimaad sida ay warbaahinta u sheegeen bulshada deegaanka xananley ee hoos tagta degmada buur saalex ee gobolka mudug maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni oo ay maamul ahaan hoos tagaan dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayay ugu baaqeen inay gargaar caafimaad iyo biyodhaamis deg deg ah la soo gaaraan caafimaadkii ma leh bini'aadan nool oo ilaah abuuray oo meel degganoo qaryada oo aan caafimaad lahaynna waad garan kartaan nolosha uu ku nool yahay oo qof haddii la qaniino aan irbad loo heli karin oo naaga hadday umusho aan irbad dhigjoojin loo heli karin oo halkaa lagaga qaadayo boqol iyo labaatan kilomitir meel gaalkacyo bay noo jirtaa halkaa laga qaadayo qofkii hal irbada u baahda waa garan kartaa noloshaasi meesha ay marayso biyaha hadda waxaannu maraynaa roobka waxaa noogu dambaysay toddoba bilood ka hor laakiin waxaan wax ka sugaynaa oo ka codsanaynaa waa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga intaba deegaankan waagi hore waxaa looga noolaan jiray waa roob roobkiina waa yahan dambe oo dhan ilaahay baa dib u dhigay oo waa yaraaday raxmaddii rabbi oo da'i jidhay way yaraatay dadkuna wuxuu ku noolaan jiray waa dhul biyaha iyo daaqsinka dhalka taalla bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa la baryaa alxamdulilaah wixii kale oo ilaahay ummadii kale oo wax kugu soo dhibaana waa alxamdulilaah ka bacdi halkan biyo la'aan baa ka jidha motor la'aan awgiis muxuu ahaaye t- roobabkii oo da'ahay oo toddoba bilood qiyaas ahaan aan roob ka di'in daraadood baa biyo la'aan baa ka dhacday muxuu ahaaye toy waxa weeye biyo la'aan iskuul la'aan muxuu ahaaye to intaasba way ka jiraan iskuulkii waa kan hadda xoogaabaa dad isku isku tashataha u dhistay haddana waa qabi oo waad u jeedaan
meeshaan waxaa ku nool ummad xoog leh oo fara badan hadda saakana cidlay u egta waana gaajootay awalla tacliin ma lahayn iskuulla ma lahayn waxaan ilaahay ka baryaynaa ummadda waa bixinaysa oo muslim iyo gaalaba leh naan ka codsanaynaa wixii naloo heli kara in naloo qabto si degdegay si dadaal leh oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka biyaha waxaan codsanaynaa saddexdaas waxyaalood oo joogtada ah oo aan dadku ka kici karin in naloo qabto guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii waad kala socoteen raadiyo cadaado f m megahertis cid alla iyo cidda warka uu sagay waxay ka daalacan karaan baraha internetka kulanahay ee www radio cadaado com facebook iyo twitter warkan warka xiga duhur wanaagsan